أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب الغيرة هذا مثكان باب حكم الغيرة qeyrada xukunkiisii ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala halkan wuxuu uga hadli doonaa qofku inuu qiiroodo waxyaalo xun hadduu arko oo shareecada islaamka liddi ku ah ama akhlaaqdii iyo dhaqankii aan ku wanaagsanayn markuu arko qofku inuu qiiroodo inay mashruuc tahay qiirada markaa sheekhu wuu xadeeyey xaafidku wuxuu yidhi hiya mushtaqatun algayra bifatxi اlmucjamati wa sukuuni taxtaaniyati bacdaha raa qaala ciyaadun wagayruhu wuxuu yidhi hiya mushtaqatun waxaa laga soo dhambashay min tagayuri اlqalbi hayra waa qalbiga qofkoo isbedela qofka bini aadamkaoo qalbigiisu isbedela wa hayajaani اlgadabi iyo carada oo kacda qalbigoo isbedela qofka caradiisu ay kacdo bisababi almushaarakana uu ku cadhoonayo la wadaadig sababteeda fii maa bihi alikhtisaas wax isagu uu khaas ku ahaa oo lala wadaagay awgeed uu ka qiiroonayo wa ashaddu maa yakuunu daalika bayna zawjayn hayradu inta ugu badanna waxaa ugu daran oy dhex martaa labada zawj dhexdooda ay inta badan ay dhex martaa haadaa tacriifkan oo hayrada lagu qeexay fii xaqi alaadamiyi waa hayra markii lagu sifeeyo bini aadamka bini aadam haddii lagu sifeeyo waa tagayuru اlqalbi wa hayajaani اlgadabi bisababi اlmushaarakati fii ma bihi alikhtisaas wa ama fii xaqi اllaahi tacaala xaqa ilaahay haddii lagu sifeeyo ilaahay hayra faqaala alkhaطaabiy wuxuu yidhi axsanu maa yufasaru bihi maa fusira bihi fii xadiisi abi hurayra hayrada ilaahay ku soo aroortay waxa lagu fasiro waxaa ugu khayr badan xadiiskii abi hurayre wixii ku soo arooray yacni alaati fii hada albaab wahuwa qowluhu wa gayrat llaahi ilaahay hayradiisu an yaأtiya almu'minu maa xarama allahu calayhi waa muuminku inuu la yimaado wixii ilaahay uu ka xarimay hayrada ilaahay macnaheeda saasaa loola jeedaa ee loolama jeedo macnihii bini aadamka aanu ku soo fasirnay oo ahaa tagayuru اlqalbi wa hayajaanu اlgadab macnaha loolama jeedo haddii ilaahay loo nisbeeyo waxaa loola jeedaa an yaأtiya almar'u maa xarama allahu calayhi waa qofku yacni muslimka ama bini aadamku inuu la yimaado wixii ilaahay uu ka xarimay jala jalaaluhu kayrada marka axaadiista qaar waxay u qaybisay laba qaybood sida xadiiskii imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i saddexduba ay warinayeen nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi inna min alghayrati maa yuxibu allah hayrada waxaa ka mid a nooc ilaahay uu jecel yahay hayrada nooc ilaahay uu jecel yahay ayaa ka mid a wa minhaa maa yubqid allah wax ilaahay uu neceb yahay oo ilaahay u cadhoonayana hayrada waa ka mid uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam faama alghayratu alatii yuxibuha allah nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi hayrada ilaahay uu jecel yahay oo in laga qiiroodo oo qofku uu ka caroodo oo ilaahay uu jecel yahay faalghayratu fi riiba waa inuu qofku ka qiiroodo waxyaalo keeni kara tuhmo weyn tuhmo weyn oo qofkii dembi iyo macsiyo sawjadiisii ay ku dhacayso yacnii dad ajaanib ahoo rijaalahoo gurigeeda isaga soo gelgelaya wax daruuraahoo keenaysay asbaab aysan jirin arrimaha noocaas oo kale ah qofku inuu ka qiiroodo ilaahay waa jecelya wax ilaahay maaragtay dee maxaarimtiisii oo la duminayo oo macaasi haweentiisii ay samaynayso rag ajaaniba maaragtay hortooda ay isku qaawinayso khalwa muxarama uu xaaskiisii ku arkay oo nin ajnabiya ay la khaali noqonayso waxyaalaha inuu ka qayroodo ilaahay waa jecel yahay yuri nabigu sala allahu calayhi wasalam hayrada marka waa hayra ilaahay uu jecel yahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi wa ama alghayratu alatii yubqid allah faalghayratu fii gayri riiba hayrada ilaahay uu neceb yahay oo ilaahay u caroonayo faalghayratu fii gayri riiba waa inuu qofku ka xanaaqo oo ka qiiroodo meel tuhmaba aysan ka imaan karin waa inuu iska shakilowa un gabadhiioo iska dhowrsan oo cafiifad iska ah oo wax samaysay aysan jirin iska shakilow oo meel beena ka boodayow oo qofkaas maaragtaahay ku xanaaqaya ama u gacan qaadaya hayrada noocaas oo kalea waa khayro ilaahay u carooduu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i saddexduba way wariyeen hayrada labadaasuu nabigu u qeybiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ina min alghayrati maa yuxibu allahu tacaala wa minha maa yubqid allah faama alghayratu alatii yuxibuha allah faalghayratu fi riba waa markii maaragtaahay shaki weyn iyo tuhmo weyn meesha uu yimaado taasi waxaa weeye midda ilaahay uu jeclayo in laga qiiroodo sharcigu markaa uu jideeyey wa ama alghayratu alatii yubqid allahu faalghayratu fii gayri riba meel shakiba uusan ka imaan karin waa qof cudur marad nafsiyow marad nafsiya hayo isagaa yacni naftiisaa jiran oo qalbiguu ka jiran yahay gabadhii oo iska cafiifa ah oo waxay samaysay aysan jirin ayuu leeyahay xaggaad martay oo xaggaad ka dhacday oo hebelaa kula khaali noqday oo hebelaa xagga kugula sheekaysanayay iyo wuxuu isagu iska dhaadhacsiiyey taasi waxay keeni yacni min asbaab ghadab illaahi tacaala waxay ka mid tahay sababaha zawjka uu ugu imanayo cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka marka aan hayroonayn hayrada didkeeda hayrada didkeeda waxaa la yidhaha diyaatha hayrada macnaha didka u ah waxaa la yidhaha addiyaatha la yidhaha bikasri daali addiyaatha diyaathada marka waxaa weeye waa qofka yacni dareenkiisii hayrada iyo dareenkiisii iimaaneed iyo midkii diineed kulli ay ka dhinteen oon kala jeclayn xaaskiisii nin ajnebiya hadday la khaali noqoto hadday nimanka ajaanibta ay isku qaawiso waxba aan kala jeclayn qofkaas waxaa la yidhaha fulaanun bihi diyaatha hebel diyaathaa ku sugana la oo kiiradiiaa ka dhimatay wax kiiro diineed iyo mid insaaniya midna waa mala xooloo kale iska noqday xoolahiyoo kale ayuu iska noqday walidaalika imaamu axmed wuxuu ku wariyey kitaabkiisa musnadka ah nabigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi halaahatun xarama allahu calayhim aljanna saddex ruux ilaahay jannada wuu ka xarimay inuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam mudminu alkhamri oo qofka khamrada isticmaalo khamrada cabaya iyo walcaaqu iyo qofka caaqa ah ee labadiisa waalid caasi ku ah iyo waddayuuth iyo ninka dayuuthka ah alladii yuqiru fii ahlihi alkhubha dayuuthkaasoo ahalkiisii iyo xaaskiisii yacni ku sugaya khubhi iyo macaasi raalli uga ah saddexdaas nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay jannadu uu ka xarimay saxaabadii nabigu sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaaheen madiyuuthu yaa rasuula allahi min arijaal diyuuska oo ragga muxuu yahay rasuulka ilaahayow nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alladii laa yubaali man dakhala calaa ahlihi waa qofkaan u aaba yeelayn ahalkiisa iyo xaaskiisa wixii u gala iyo wixii ka soo baxa aan waxba u aaba yeelayn oo kiiradii iimaaniyada middii diinta intaba ay ku dhimatay qiiro ma laha haweentiis hadday isqaawinayso hadday suuqa marayso iyadoo qaawan nin ajanabiya hadday la khaali noqonayso waxaasoo dhan kale ma jecla marka waa qof yacni xayawaan oo kale iska noqday aan qiiro lahayn saddexdaas nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay jannada wuu ka xarimay marka saddexda jannada laga xarimay ayuu ka mid yahay qofka diyaasadu ay ku dhacdo diyaasada qofkii ku dhacdo marka hayradu waa sifatulmuumin qofka muuminka inuu hayro leeyahay hayradana weliba nooc madmuumaa jira iyo nooc mamduuxa nooc wanaagsanna waa jiraa nooc madmuumahoo xunna waa jiraa nooc madmuumka waa hayra biduuni sabab u iska kacayo iska shakinayo sabab la-aan qaala shaykhu raximah allahu tacaala wa qaala waraad waa mowla lmugiira mugiirata bnu shucba addoonkiisii weeye waraad waraada la dhihi jiray wa kaatibuhu qoraagiisiina waa ahaa mugiirata bnu shucba ayuu qoraa u ahaa addoonkiisana waa ahaa haddana isagiiyoba xadiiska ka qaadiye wa qaala waraadun cani lmugiira wuxuu ka wariyey qaala sacdu bnu cubaada wuxuu yidhi saxaabiga low ra'aytu rajula nin haddaan arki lahaa maca mra'ati islaantayda micigeeda haddaan ninku arki lahaa la darabtuu ninka bisayfi seefan ku garaaci lahaa waaba dili lahaa yidhi xaaskayga haddaan nin ku arki lahaa waaba dili lahaa qofba uma sheegeen ayuu yidhi saxaabigan sacdu bnu cubaada hayra musfixin fa'dam idin hoos dhig mise musfaxin musfaxin kordhigaasaa ron hayra musfaxin mid la ballaciyey oo ballacballac seefka loo dhigay hayrkii xaal u yahay ballacballac wuxuuma goynaya afka afkaan maskaxda uga dhufa lahay seeftiiyo afkeeda ah oo aanan ballac iyo dhinacaas aanan u seexin seefta ma seexinaye iyadoo afkeedan ku kala jari lahaa saasuu ula jeeda faqaala الnabiyu nabigu salى اllahu wslm wbaaraka caleyh wuxuu yidhi atacjabuuna min hayrati sacdin keyrada sacad miyaad la yaaban tihiin laana aqyaru minhu anaa kasii qeyro badan uu yidhi nabigu salى اllahu wslm wbaaraka caleyh hadalkan sacad uu leeyahay xaaskeyga ugama raalli noqonayo nin haddaan arko maaragtay xumaato iyo waxaa ku samaynaya seeftii anigoon ballac ballac u dhiganaan qoorta uga goyn lahaa dhahaya anaa kasii daran uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka kayradu waa sifatu lmuumin wey waxyaalaha maxaarimta iyo faaxishada iyo foolxumada qofku inuu ka qiiroodo ahalkiisa diyaase uusan raalli uga noqonin iimaankay ka mid tahay la ana aqyaru minhu wallahu aqyaru mini ilaahana iga sii qiiro badan uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam laakiin kayrada ilaahay waxaa loola jeeda bimacnaa amnac wey wallahu akyar bimacnaa amnac mini lilfaaxisha ilaaha iga sii manci badan oo iga sii nacay badan faaxishada iyo dulliga iyo foolxumada ilaahay kusii caro badan oo iga sii diidmo badan anigana uu yihi nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana cumar bnu xafsin waa xawdigii basriga ahaa alxawdi albasriyu qaala xadaثana abi waa xafs bnu qiyaas qaaligii kuufaw qaala xadaثana alacmashu can shaqiiq shaqiiq bna salamow cabdilahi cabdillahi bn mascuud la mar ba haddii isnaadku kuufi yahay can الnabiyi salى اllahu wslm wbaaraka calayhi qaala ma min axadin aqyaru min allah axad ma jiruu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam aqyaru ay amnacu min alxaraam xaaraamta ka mancin badan min allah ilahay xaggiisa ilaahay siduu xaaraamta u necab yahay oo uga carab badan yahay ma jiruu yidhi qof ilaahay ka mancin badan xaaraamta min أjli dalika kaas darteed mancigaas oo xaaraamta ilaahay aad uu manciyo ugu caroodo darteed ayuu xarama alfawaaxisha wax walbo foolxun oo dhan saas darteed ilahay u xarimay ilahay waa necb yahay faaxishooyinka waxyaalaha foosh xun saas darteed uu ilaahay fawaaxishta uu u xarimay wamaa axadun axad ma jiro axaba ilayhi ilaahay xaggiisa looga jacayl badan yahay almadxu ammaan min allahi ilahay xaggiisana looga jacayl badan yahay ma jiro ilaahay ruux ammaan ka jecelna ma jiruu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasna muslimka waa ku soo qaadanay bukhaariga naftiisana waa noogu soo laalaabtay maqsuudka iyo ulajeedada laga leeyahayna waan soo sharaxnay oo maqsuudka laga leeyahay wma axadun axaba ilayhi almadxu min allah bimacnaa waxaa weeye waa maslaxat lmadxi tarjicu ila alcabdi maslaxatu lmadxi tarjicu ila alcabdi yacni ilaahay adugu haddaad ammaanto ilahay waxba ma kordhinaysid laakiin maslaxada ammaantu aday kugu soo laabanay faa'iidadeed haddaad ilaahay ammaanto ilaahay waxba uma siyaadin karto waxba kama nusqaamin karo makhluuqiisu makhluuq oo dhan hadday ilaahay isugu tagaan waxna kama nusqaamin karaan waxna uma faa'iideyn karaan laakiin waxaa loola jeedaa yacni maslaxatu اlmadxi waa tarji cala alcabdi addoonkii usoo laaban wallahu ganiyun can dalik ilaahayna haniyuu ka yahay yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraa'u ilى اllah wallahu huwa alganiyu اlxamiid waaka uu yihi ilaahay jala jalaaluhu qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bn maslamata alqacnabi waa sheekhii ugu weynaayo muwadaca ka xambaaray imaamu malik عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد أمة النبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ما أحد أغير من الله أحد إلهي كم من عبدا مجر فاحشة حرامت ما أحد أحد مجر أغير من الله أن يزني عبده أدونكيس إلهي أدونكيس إنه زينيسته wuxuu ilaahay uga carab badan yahay oo uga mancin badan yahay ma jiro aw amatuhu tazni waa min baabi taqdiimi wa ta'khiir ficilkan an yaraa cabdahu inuu maa axadun aqyara min allahi an yazniya saasuu nusqadan ay dhiga kadaa waqaca cindahu huna can cabdillahi bni maslamata huwa alqacnabi can malik wawaqaca fi saa'iri riwaayaati can malikin أن تزني أمته على وزان الذي قبله وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة فيظهر أنه من سبق القلم هنا ولعل لفظة تزني سقطت غلدا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو ضرف من الخطبة المذكورة في كتاب الكسوف macna ahaan nusqooyinkaasaa fiican maa axadun aqyara min allaahi an yara cabdahu markaas miya aye an yara inuu arko ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga carab badan yahay ma jiro cabdahu addoonkiisii uu arko ow amase amatahu addoontiisii uu arko tasni xalay addoontu ay sinaysanayso addoontii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muslimadda ahayd ama addoonkii ilaahay oo sinaysanaya ilaahay wuxuu uga caro badan yahay oo ilaahay uga qayro badan yahay ma jirtuu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nusqadan anigaan ahayo daaru risaala waxayba dib u dhigtay ficilkii an yazniya cabduhu ow amatuhu tasnii amatii soo hormarisay tasnii oo ficilkiina gadaalay u dhigtay nusqooyinkaas marka dadka haysta min baabi taqdiimi wa ta'khiir weeyo ficilkaas soo horreeyo ow amase tasnii amatuhu wey waa sida xaafidka uu saxayo xaafidka hoo nusqooyinkaa ka saxayo wuxuu ku leeyahay walacalla lafdata tasni saqadat haladan min alasli uma ulxiqat faakharaha naasikhu naasikii kitaabka qorayaa lafdiga dib u dhigay can maxalliha booskay ku habbooneyd ayuu dib uga dhigay booskay ku habbooneyd waa in ficilka lasoo hormariyo ow tasni amatuhu ama ilaahay addoontiisa iyadoo sinaysanaysa inuu arko wuxuu ilaahay uga carab badan yahay ma jirto yaa ummata moxamed low taclamuuna maa aclamu waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen ladaxiftum qaliilan wax yar aad qosli lahaydeen wala bakaytum kafiiran wax fara badanna waa ooyi lahaydeen uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam leanna waxaa weeye qof walba inta qalbigiisa haybada ilaahay ay kula eg tahay ayaa khashyada ilaahay cabsida ilaahayna ay agtiisa kula eg tahay maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ugu oqoonta badan ilaahay waa nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa huwa akhsha alkhalqi wa atqaahum khalqiga marka isagaa ugu cabsi badan nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh leanna waxaanaan ogeyn oo annagu ilaahay annaan ka ogeyn oo asagu ilaahay ka og yahay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qaala shaykhu raximahu allahu tacaala xadahanaa muuse bnu ismaaciil huwa tabiudaki albasriyu qaala xadahanaa hamaam wahamaam ibnu yaxya bnu dinaar albasriyi can yaxya yaxya bnu abi kathiir alyamaamiy albasriyi can abi salama ana curwata bna zubayr xadadahu can ummihi asmaa annaha samicat rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul laa shayءa aqyaru min allah macnaa amnac min allah wax ilaahay ka mancin badan faaxisho iyo xaaraan ma jirto wa can yaxya waa yaxya bn abi kathiir ula jeedaahe asaabiq fi lisnaad ana abaa salamata xadadahu ana abaa hurayrata xadadahu anahu samica annabiya salى اllahu wslam wbaaraka caleyh qaala shaykhu raximah اllahu tacala xadaثana abu nucaym alfadl bnu dukayn اlkuufi qaala xadaثana shayban shayban bnu cabdiraxmaan الnaxwi can yaxya can abi salamata anahu samica abaa hurayrata radi allahu tacala canhu can الnabiy slى اllahu wslam wbaaraka calayhi annahu qaala inuu yihi rasuulku salى اllahu alayh wasalam in allaha yagaar ilaahay subxaanahu watacaala waa kayroodaa bimacnaa yamnacu alfawaaxish ayaa loola jeeda wa gayrat llahi ilaahay hayradiisana an yaأtiya almu'minu maa xarama allahu calayh hayrada ilahay waxaa loola jeedaa waa inuu muuminku la yimaado wixii ilaahay ka xarimay wixii ilaahay uu ka xarimay inuu muuminku la yimaado qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaثana maxmuud maxmuud bnu khaylaan marwasi قال xdثna أbو سامة وحmاd بن سامة الكوفي قال xdثna هiشام قال أخبرني أbي عن أسmاء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهma qاaلت تزوجنيi زبير زبيرا i guursaday tir والxaal maa lahu زبير في الأرضi dhulka dhexdiisa uusan ugu sugnaanin min maalin وalaa mamlukin walaa شhay maal ma lahayn adoon la milkiyey ma lahayn wax adduunye uu leeyahay aysan jirin غayra naadixin awr maahane awr u dhaamiya oo biyaha soo dhaamiya maahane wa gayra farasihi zubayr faraskiisa maahane awr biyaha noo soo dhaamiya iyo faraskaasuu hanti ka qabay ayay tiri asmaa bintu abi bakar wa kuntu waxaan ahaa aclifu farasahu zubayr faraskiisa anaa calfi jiray wixii calafuu u baahan yahay oo cawska iyo geedaha iyo wixii uu cunayo dhan anaa usoo guri jiray faraskii wa astaqil maa biyahana anaa soo aroori jiray oo biyaha waraabin jirayo wa akhrisu garbahu wadaantiisana anaa toli jiray zubayr wadaanta u maaragtaahay ceelka ku cabayana anaa xataa toli jiray waa cajinu cajiinkuna khaas u ahaa waa shaqadii hooyade khubsiga iyo muufadana anaa cajiin samayn jiray shaqadii marka yacni raggana waa qaban jiray shaqadii haweenkana anaa qaban jiray tiri asma walama kun mana aanan ahayn uxsinu inaan wanaajin karo akhbisu inaan muufeeyo muufada xataa si fiican uma aanan dubi oqoonin wa kaana sha'nigu wuxuu ahaa yakhbisu jaaraatun gabdho ayaa muufada ii dubi jiray gabdhahaasoo li aniga ii sugnaaday gabdhahaasoo min alansaar ka mid a muufada xataa kuma fiicnayne deriska gabdhahan kaalmaysan jiray tir deriska gabdhaha ayaan kaalmaysan jiray wa kunna waxayna ahayeen gabdhahaasi niswata sidqin haween run ah run haween u saaxiiba ayay ahaayeen wa kuntu waxaan ahaa anqulu nawaa laftimireedkan ka soo rari jiray min ardi zubayri dhulka zubayr ayaan laftimireedka ka soo rari jiray allatii ardadaasoo aqdacahu rasuulullah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam zubayr uu u gooyey calaa ra'sii madaxayga ayaan laftimireedka ku soo qaadi jiray wa hiya ardadaasina minii aniga xaggayga xaalay ka ahaatay guriga iyo deegaanka aan deganahay calaa hulutsay farsakhin farsakh labadiisa hulutu guriga aan deganahay iyo dhulka aan timirta ka soo daldalayo laftimireedka laftimireedka marka waxaa weeye fardaha jecel lafaha timirta fardaha calaf looga dhigay fardahaas ayaa calaf looga dhigay marka waxay tidhi deegaanada aan deganahay iyo meesha laftimireedka aan ka soo rarayo hal farsakh oo saddex meelood loo qeybiyey labadiisa meelay ii jirta ay tir meesha timirta aan ka soo rarayo dee farsakha markii la yidhaaho loo xisaabo yacni kilomitr loo xisaabo halkii farsakhba waa shan kilomitir dhibac sideed wo halkii farsakh marka hulusaanku waxay noqonayaan saddex kilomitir dhibac saddexay noqonayaan huluthay farsakh meelay marka gabadhaas soo lugeynee waa saddex kilomitir dhibac saddex ay halkaasi ka soo daldali jirto saddex kilomitir ay lugeyne saddex kilomitir dhibic saddex ayay lugeynaysa waa inta dhulkeedu uu jiro faji'tu yowma faji'tu waxaan imid ay tihi yowman maalinaan imid walxaal annagoo ah laftimireedku calaa ra'si laftimireedka isagoo madaxa ii saaran ayaan maalin imid falaqiitu rasuula allahi rasuulka ilahi aan la kulmay sala allahu wasalam mubaaraka caleyh walxaal macahu rasuulka micigiisa sala allahu aleyh wasalam nafarun jamaaca ay yihiin jamaacadaasoo min al ansaari ansaarta ka mid a fadacaanii nabigu waa ii yeedhay sala allahu wasalam mubaaraka caleyh isagoo marka waddada maraya rasuulku sala allahu aleyh wasalam aniguna aan waddada maray laftimireedkiina uu madaxa ii saaran yahay uma qaala markaasuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ikh ikh uu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa siiqada carabta u isticmaalaan yani markii daabadda ay fariisinayaan daabaddii fariiso waay meesha tujiska aan u isticmaalno wey ratiga marka la tujinayo ama daabadda la fariisinayo ereyga aan u isticmaalno oo ereygaasuu yani u dhigmaa ereygu ikh ikh daabaddu la hadli nabigu sala allahu aleyh wasalam daabaddiiu fariiso ula jeedaa nabigu sala allahu aleyh wasalam liyaxmilanii si uu nabigu sala allahu aleyh wasalam iigu xambaaro khalfahu gadaashiisa nabigu wuxuu rabaa sala allahu wasalam mubaaraka calayhi inuu gadaashiisa isaaro kamaa fahimat waa siday iyadu u fahamtay nabiga yacni hadalkiisa laakiin sidaas ma aha inay culimmadu leeyihiinoo walidaalika xaafidku wuxuu ku leeyahay qowluhu liyaxmilanii khalfahu inuu nabiga daabadda gadaashiisa iga saaro kaannahaa fahima daalika inay sidaas u fahamtay yaa dhici karta gabadhu min qariinati alxaal maadaama nabigu daabaddii fariisiyey ayay waxay istiri nabiguna daabadda horeyuu ka raaci adigana gadaal ayuu kaa saari rabaa siday u fahamtay wa ilaa haddii kale fayaxtamilu waxaa suurtogala an yakuuna rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu yahay araada inuu doonay an yurkibahaa gabadha inuu daabadda saaro iyo wamaa macahaa waxa gabadhu ay sidoo micigeeda ah wayarkabahu asaguna uu koro rasuulku sala allahu aleyh wasalam shay-an aakhara hayra daalika daabad kale inuu koro iyadana uu daabadda iyo calafka iyo laftimireedka ay waddo iyo daabaddan uu saaro sidaas inuu ula jeeda yaa dhici karta nabigu sala allahu aleyh wasalam iyada waxay u fahamtay inuu nabigu sala allahu aleyh wasalam uu doonayo in gadaashiisa uu saaro rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxay tihi fastaxiyeytu gabadhii asmaa waa xishooday an asira maca arijaal ragga micigooda inaan la socdo ayaan ka xishooday tihi wadakartu zubayra wahayratahu maxalushaahidka sheekh halkaas wey ninkaygiiyo zubayr iyo kiiradiisina waa xasuustay tiri kiiro badan oo howlahaas maaragta rag anoo la socdaba aan ogolayn ayuu maaragta kiiradiisii qofka muuminka ahi kiiradu waa sifatulmuumin kiiradu waxaa weeye sifatulmuumin wey waxaad arkay hadda xiliyadan aroosyada waxyaalaha soo baxay ka mid a dad kiiradoodiiba ay dhimatay oo insaaniyadoodii ay dhimatay oo sidii wuxuushta iyo dugaagga oo kale u dhaqmaya gabadhii la aroosayay nafteedii ayaa waxaa la leeyahay marba dhinac iyadoo ujeeda ha la sawiro iyadoo qaawan oo timaheedii ay qaawan yihiin oo qoorteedii ay bannaan tahay ayaa aroosyada qaar waxaa laleeyahay gabadhii hala sawiro ninkiina dhinacu ka taagan yahy ninka aroos waa dayuudkii nabigu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh dayuudkii aladii yuqiru alkhubha calaa ahlihi xadiiska imaam axmed hadda aanu soo qaadan waa midka foolxumada iyo wasakda iyo dulinimada raalli uga noqonaya ahalkiisa iyo xaaskiisii markaasa waxaa laleeyahay action sameeyaa laleeyahay gabadhii actionka yani marba dhinac isku qallooci action sameeyaa laleeyahay mar marka marka gabadhi marba dhinac isku qaloon isaga waa dhinac taagan yahay qaarkood waxayba sameeyaanba waxaa laleeyahay sariirtii ku seexda bal idinkoo sariirtii ku jeefa ha laydin sawiro oo sawir ha laga qaado waa ilaa hada alxaddiyaa la gaaray oo diyaasadii iyo dayuusnimadii dadka qaar ay la mari marka waxa sheekhu uu ka hadlayo imaamu albukhaari raximah llahu tacaala axaadiistan uu u keenayo waxaa weeye qofka muuminkaa rujuuliyadiisa iyo insaaniyadiisa iyo iimaankiisa waxaa ka mid a inuu noqdo saaxibu lkhayra nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskii sacad waa kasii ku tilmaamay waana aqyaru minhu sacad waa qiirooday anaa ka sii qiiro badan waa ka nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam marka waxay tidhi gabadhii asmaa wadakartu zubayra wakayratahu zubayr iyo kayradiisi yaan xasuustay wa kaana akyara annaas u ahaa dadka midka ugu kayrada badan ayuu zubayr ahaa facarafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam anii qad istaxyaytu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu gartay inaan xishooday famadaa waa iska tegey marka rasuulku sala allahu wasalam mubaarak ale markuu gartay inaan xishooday waa iska tegey rasuulku sala allahu alay wasalam faji'tu zubayra zubayran u imid faqultu waxaa idhi laqiyanii rasuulullah rasuulka ilaahay ila kulmay sala allahu alay wasalam alxaal calaa ra'si annawa madaxayga laftimireed uu saaran yahay wa macahu rasuulka nicigiisana sala allahu alay wasalam nafarun jamaaca ahaaday jamaacadaasoo min asxaabihi rasuulka asxaabtiisa ka mida sala allahu alay wasalam fa anaaqa daabadiiyuu tujiyey oo uu fariisiyey la arkaba si daabadda aan u koro fastaxyiitu minhu nabiga waa ka xishooday sala allahu alay wasalam wa caraftu khayrataka khayradaadiina waa waa xasuustay marka oo waxaan gartay saaxibulkhayre inaad tahay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi zubayr wallahi yaan ku dhaartay allaxamluki xambaaridaado annawa laftimireedka aada xambaarto ayaa kaana xamligaasi ashadda calaya korkayga iga darnaasho badnaa min rukuubika min rukuubiki koridaada iga darnaayo macahu nabiga micigiisa aada la korto sala allahu aleyh wasalam inaad nabiga daabadda la korto wuxuu yidhi waxaa iga culays badnaa laftimireedkaas aad qaaday culayskaasaa iga daran maxaa daabadda iskaga soo kori weyse culayskaasaa waxba iga darnaayo waa i naxariisanayo qaalad markaasi waxay tidhi asmaa xataa arsala ilaya abuu bakrin ilaa abuu bakar uu ii soo diray bacda daalika wakhtigaa ka bacdi bikhaadimin aabbahayo sayidina abubakara aa markii dambe khaadim ii soo diray gabadh khaadimadaha loola jeedaa gabadhaa khaadimadahoo takfiini iga kaafisa siyaasata alfarasi faraska laylintiisii oo faraska la layliyayo iyo calafka la siimanayo howlihii faraska iga kaafinaysa fa kaanamaa actaqanii aabba waaba isagu i xoreeyo kalaad mooddaa tir dhibkii iyo mashaqadii aan ku jiray waxaad mooddaa inuu i xoreeyaba aabbahay ay tiri asmaa qaala shaykhu raximahu allahu tacaala xdثna عlي عlي بن cبd اللh الmdيnي الbصrي qال xdثna بن culي ismاعيل بن culyhi kufiga عن xumayd xmydi dawيل عن أنس qاal kana النبiyu slى الlه عليه وsلم cinda bعضi نisaaئihi haweenkiisa qaarkood agtoodu ahaaday rasuulku salى الlه عليه وsلم faarslت إxdى أmmahaati الmؤminiin أmmahaati الmؤminiin middood ayaa waxay soo dirtay bisaxfatin xeero xeeradaasoo fiiha xeerada dhexdeeda dacaamun dacaam uu ku sugan yahay nabigu salى الlaه وsلم وbaarak عalayh isagoo ummahaatulmu'miniin xaasaskiisii mid ka mida gurigeeda jooga ayaa gabarh kale oo nabigu sala allahu alayh wasalam uu qabay ayaa xeero soo dirtay oo cunta ay ku jirto fa darabat ilatii tii ayaa garaacday annabiyu nabigu sala allahu alay wasalam fii beytiha gurigeeda uu ku sugnaa yadda alkhaadim khaadimkii gacantiisii ay ku dhufatay fa saqadat isafxatu xeeradiiyaa dhacday fainfalaqad waa kala dilaacday xeeradii laba dhinac yacni waxay diidan tahay ka qiiroonaya waxaa weeye gurigaygii miyaa maaragtaa isagoo nabigu joogo sala allahu alayh wasalam ay gurigeedii cunto ka keeni markaasi gurigaygii dhexdiisii ugu khidmaynaya nabiga sala allahu alayh wasalam manigaa nabiga cunto u waayey camal saasoo kale ka dhiganta marka gurigayga xeero aad ka soo qaadayso oo cunto aad ku soo shubayso manigaa cunto u waayey nabiga sala allahu wasalam mubaaraka caleyh manigaa shakhsiyaddeyda hoos u dhigi arrimaha noocaas oo kale ahu فجمع النبي نبg صلى الله عليه وسلم wuxuu kulmiyey aruuriyey فilق الصفحةi صحفةi xeerada cadkeedii cadkii xeeradii ayuu saa u kulmiyey ثuma جacلa rasuulku salى الله عليه وسلم wuxuu gudagalay yجمع فيiha xeerada dhexdeeda aلطacاama dacاamkii inuu ku aruuriyo cuntadii aladii dacاamkaasoo kaana ahaaday fi الصaxفةi xeerada dhexdeeda cuntadii jirtu haddana nabigu salى الlaه وsلم مbaaرك عaليه uu xeeradii ku araruuriyey وaيquل rasuulku salى الlaه عليه وسلم markaasu wuxuu dhahayey غاaرت أmكم hooyadin waa masayrtay uu dhahay rasuulku sala allahu alayh wasalam nabigu sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisa cajiibay ahayd yacnii weelkii dhammaayoo la jebiyey cuntadiioo dhulka ku daadatay nabigu ma xanaaqin ma caroon keliya intaasuu hadalka yidhi kaarat ummukum hooyadiin waa masayrtuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ragga qaarkoodna arrimahaas oo kale haddii lagu samayn lahaa oo allaysan kal ama daab iyo ul weyn u qaadanoo islaanta aysan dili lahayn nabiga akhlaaqdiisa cajiibay ahayd macaayin ma horarin wax foolxun kuma tilmaamin nebigu sala allahu alay wasalam bal karaamadeedii iyo sharafteedii nabigu sala allahu alay wasalam waa shay ummukum uu yidhi hooyadii ina waxaa weeye yani waa ummahaatu lmu'miniin ummahaatu lmu'miniin annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum ummahaatu lmu'miniin karaamadeedii iyo manqabadeediina wuu sheegay nebigu sala allahu alay wasalam wuxu uhi gaarat ummukum hooyadiin waa maseertay bis kelimo kale nabigu ma dhihin sala allahu alayh wasalam uma markaa kabacdi xabasa alkhaadima khaadimkii meesha ku celiyey nebigu sala allahu alayh wasalam xataa utiya ilaa laga keenay bisaxfatin xeero kale laga keenay min cindi lati gabadhii agteedii xeero kale laga keenay huwa rasuulku sala allahu alayh wasalam fii beytiha gurigeeda markaas uu ku sugnaa fadafaca safxata saxfata xeeradii ayuu dhiibay xeeradaasoo asaxiixata ee caafimaadka qabto yani wanaagsanayd ila lati tii ayuu xeerada u dhiibay kusirat saxfatuhaa xeeradeedii la jebiyey gabadhii xeeradeedii la jebiyey xeeradan fiican ha loo geeyo rasuulku sala allahu alay wasalam wa amsaka nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu hayay almaksuurata xeeradii la jebiyey fii beyti latii kasarat gabadhii jebisay gurigeedii u xeeradii la jebiyey adaa jebiyey hadde middan adigu haysu yiri rasuulku sala allahu alayh wasalam intaasuu mushkiladii dhammeed ku xalliyey rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka calayhi wax kelimaa nabigu oo xumaataa ma dhihin maaragtaahay dalaaq iyo midna ma uusan samaynin haarat umukum iyo xeeradii uu kala bedelay bis iyo hooyadiin waa qiirooto waa masayrtay intaasuu mushkiladii dhammeedba uu ku xalliyey rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka calayh qaala shaykhu raximah allahu tacala xadathana moxamed bn abi bakr walmuqadami albasriyu qaala xadathana muctamir muctamir ibnu sulaymaan ibnu barkhaankii weye taymiga ahe عن عبيد الله وعمريجي الذي ينتسب إلى عمر بن الخطاب عن محمد بن المنكدر سيد التابعين في عصره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم حر دخلت الجنة جندي قلي أو مسي أتيت الجنة جندي إمد فأبصرت وحان أركي قصرا سر أي ماشي كأركي فقلت وحان لمن هذا قصري أن يؤسق هذا سرتا وين وقروح دبضا جنة كنت علي إسكالي قالوا وحي إلهين لعمر بن الخطاب إسكالي فعلت وحان دونو رسول صلى الله عليه وسلم an adkulahu qasriga inaan dhex galo sarta inaan dhex galo ayaan doonay falam yamnacnii iima diidin ilaa cilmi ogaalkayga maahane bikayratika kiiradaadan ogaay sayd cumarow kiiro badanoo gurigiisa iyo howlihiisa iyo aan la geli karin inaad tahay ayaan ogaa qaala cumar bnu lkhadaab wuxuu yidhi yaa rasuula allahi biabii anta wa ummi yaa nebiy allah nebiga ilaahay o aabbahay hooyaday ha lagugu furtee awa calayka ma dushaadaan aqaaru u qiiroonah yidhi ma wax gurigayga inaad gasho sharafa iiba tahayba guri aniga la ii nisbaynayo inaad soo gasho rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam sharafay ii tahay ma guri aad gashaan kaaga qiiroonaa uu yihi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala shaykhu raximah allahu tacala xadathana cabdaan cabdullahi bn cuثmaan bnu jabalat almarwazi qaal akhbarana cabdullahi bn mubarak almarwazi can yuunus yuunus bn yaziid alayli can zuhriy qaal أخبرني ابن المصيب سعيد بن المصيب ولجهد عن أبي هريرة قال بينما وقت نحن أنه عند رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم أكتس جلوس أن ففدنه فقال رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم هر بينما وقت أنا أنه نائم أن هرديو رأيتني في الجنة جنة اسكو دحركي فإذا امرأة هوينية تتوضأ ويسقادنيس إلى جانب قصر صر دعيدا قبر كو ويسقادني فالجنة دحديديو فقلت مركز وحير لمن هذا قصرا يا قبر حور عينتا يا أسقنا هذا قال مركز ملك وحوير هذا لعمر waxaan oo dhan gabadhan iyo sartani cumara iskale wadakartu waxaan xasuustay hayratahu sayd cumar kayradiisii fa walaytu waa sii jeestay mudbiran xaalan jeestay ayaan gadaal usii jeestay fa bakaa cumar waa ooyey walxaal huwa fi lmajlis asagoo majlis ku sugan ayuu ooyey sayidina cumar uma qaala markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi awa calayka yaa rasuula allahi aqaar dushaadan ka qiiroonah wy rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam manqabo iyo makaano iyo sharaf ayaa iigu siyaadaysuu ula jeedaa in maaragtaay guryahayga aada soo gasho قال الشhيkh رحimه الله تaعالى baabu غayrة النisاء wجdihin hada midkani baabu xukmi غayrة النisاء haweenka masayrkoodii masayrkaa xukunkiisii u baab yahay iyo wa wejdihina iyo caradoodii baabkan sheekha raximah الlahu taعaalى tarjamadani tii horaa ka ballaarnayd oo ka guda weyneyd lann tarjamadii hore tarjamo iska caama ayay ahayd oo baabu اlgayra ayuu sheekhu tarjamaysto waxaa ghayradaas soo gelayay غayraة الrijaal iyo hayratu nisa intaba waa soo gelayeen laakiin middan sheekhu wuxuu ku khasisay haweenkuu ku khasisay oo sheekhu wuxuu yidhi baabu hayrati nisaa'i wa wejdihinna haweenka masayrkoodii iyo caradoodii ayuu u baabiyay hadihi tarjamatu akhasu min alatii qablahaa tii hore way ka khaasnee badantay walwejdu bifatxi lwaawi algadab waa caradow waqad yabutu musanifu xukma tarjama walam yabuta almusanifu musanifku ma uusan goynin xukma tarjama tarjamada xukunkeeda weli ma goyno waa xaaraan iyo waa sunno iyo waa karaahiye iyo midna ma uusan dhihin lianna dalika yakhtalif wuxuu isku khilaafaa biikhtilaafi alaxwaal walashkhaas axwaasha markaa la joogo ashkhaasta isku khilaafi wa aslu lghayra hayru muktasab linnisaa hayrada iyo masayrka asalkiisu wax layska keeno ma aha oo naaguhu ay kasbanayaan oo iyagu ay iska keenayaan asal ahaan ma aha waa wax maaragtahay siraac daakhiliya wey siraac daakhili waa dagaal gabadha gudaheeda ka imaanayo iyada nafteedii waxay isku celin kartaba ma aha siraac daakhiliya wey siraac khaarijiya oo iyadu ay raad raadsanayso ama iska keenayso gaaliban ma aha wey waa siraac daakhili dagaal iyada gudaheeda iyo nafsiga uga imaanayo wey gabadha wa aslu lgayra gayru muktasab linnisaa naaguhu waxay kasbanayaan ma aha laakiin idaa afradat fii daalika gabadhu hadday masayrka ku xadgudubto biqadrin zaa'idin calayhi tulaam waa lagu eedaynaa sharci waa ku eedaynaa waxyaala xaaraam masayrka intay ku xadgudubto maaragtaa yani gurigii gubayso iyo ninka kuwa gubaya oo kale iyo iyadii ay sun qasanayso iyo axdaas noocaasi waa dhacaan markaa dembi kabiiraawo waxyaala ay sameynaya haddii waxyaala xaaraama ay ka dhashaan gabadha masayrkeeda waa dembi weyn wey oo loo qaban wey wadaabidu dalika kaas waxaa dabdinaya maseyrka haweenka ma warada fi lxadiisi alaakhar can jaabir bni catiik alansaariy rafacahu ina min algayrati waxaa ka mid a maa yuxibu allah wax ilaahay jecel yahay wa minha maa yubqid allah waxaa ka mid a wax ilaahay uu u caroodo fa ama algayratu alatii yuxibu llah gayrada ilaahay uu jecel yahay faalgayratu fi ribow waa meel tuhma ay ka iman karto qofku inuu ka qiiroodo wa ama algayra alatii yubqidu gayrada ilaahay uu caroodo faalgayra fi gayri ribow meelaan waxba ka jirin qofku inuu ka masayro ka qiiroodo taasina calo ilaahay wey wa hada tafsiilu yatamaxadu fii xaqi الrijaali tafsiilkani wuxuu khaalis ku noqonaa xaqa xagga ragga waa lidaruurati imtinaaci ijtimaaci zawjayni lilmar'ati bidariiqi اlxil leanna suurtagal ma aha yani laba zawj inay hal haween isla guursadaan suurtagal maaha wey wa ama almar'atu haweenayda faxayثu gaarat min zawjiha hadday ninkeeda ka masayrto fii gayri fi irtikaabi muxaram ninkiyaa wuxuu sameeyey waxyaalo xaaraama markaasay ka masayrta imaa bizina maalan waa qiirootay ninkii oo sinaysanaya naago ajaanibka ah gacmaha yani ku dhegdhegaya iyo naago ajnabiya la khaali noqonaya iyo waxyaalahaasay ku aragtay waa qiirootay wa imaa binaqsi xaqihaa ama waxay ka qiirootay xuquuqdeediiu nusqaaminaa xuquuqdeedii ku tubanaa ma biilayo habeenkii xaqa ay u lahayd ma usoo hoyanayo markaasay ka qiirootay wa jawrihi calayha lidaratiha ama waa ku jawr falay gabadha kaloo lala qabo ayuu markaas yani u iishay xaqeedii wa ihaariha calayhaa gabadhii kaleu ka doortay iyadiina waa dayacay xuquuqdeedii fa idaa taxaqaqa daalika gabadhu arrinkaa hadday xaqiijiso oo ay hubsato juurfalka iyo xadgudubka lagu hayo ow daharat ilqaraa'inu fiihi ama calaamooyin ay daahiraan fa hiya gayratun mashruuca waa masayr mashruuca markaas inay markaa kululaato oo ay qiirooto oo habeenkeedii hadduusan ninkii uusan usoo hoyanayn ama uusan biilayn ama gabadhii kaleba uu ka fadilayo iyadaba uu iska dhegatinayo xuquuqdeedii markaa inay kacdo oo ay carooto oo ay qiirooto waa sharci iyadana iyadana xuduudda ka baxayno waxna aysan dilayn dhigna aysan daadinayn oo inay tira waxaana ima anfacaan aniga hawshan aad ku jirto ima anfacayso mana ku soconayo saan inay tira waa hayr mashruuca way sidaas falow waqaca dalika bimujaradi atawahum can gayri daliil laakiin gabadhu haddii masayrku uga dhaco daliil la-aan waa malaysay tawahum fa hiya algayratu fii gayri riba waa markaas masayr bilaa sababa masayr bilaa sababa wey wa ama ida kaana zawju muqsidan ninku hadduu cadaalad samaynayo caadilan wa addaa likullin min adaratayni xaqahaa labada haweenuu isla qabo mid walba xaqaydii uu siiyo faalgayratu minhumaa in kaanat lima fi itibaaci albashariyati alatii lam yasla minha axadun min annisaa waxyaala hadday tahay dabeecadu aysan ka badbaadaynin oo dumarku ay u badan yihiin qiiro noocaasa fa yucdaru fiiha waa loo cudur daara masayr noocaasa maa lam tatajaawaz haddaysan gabadhu u gudbin ilaa maa yaxrumu calayha waxyaalo xaaraamka ah haddaysan u gudbin min qowlin aw ficlin hadday qiirooto laakiin waxyaalo xaaraama aysan u gudbaynin waa loo cudur daara markaas قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن اسماعيل هو الكوفي قال حدثنا ابو اسامه محمد بن اسامه الكوفي عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله رسولك الهي وحو يري صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم واغهي اذا كنت هدا تهي عائشه عني حقي راضيه عائشه markaad raali iga tahay waa ogahay wada kunti calaya qadba hadaa dushayda ii caraysantaana caaishay waa ogahay qaalat markaas caaisha waxay tiri faqultu waxaan idhi min ayna tacrifu dalika shanigaas xaggee ka garataa see ku oqoonsataa markaan caraysanahay iyo markaan raalli ka ahay faqaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi amaa idaa kunti canii raadiya caaishay markaad raalli aad iga tahay fa innaki taquuliina waxaad tidhaahaa laa maya waxaas ma jiraan wa rabbi moxamedaan ku dhaartaa oo magacaygii ayaad dhaarta la xidhiirin wa rabbi moxamed ayaan ku dhaartaa nabillahi moxamed rabbigii sala allahu aleyh wasalam wa idaa kunti caaishay haddaad tahay qadbaa mid ii caraysan haddaad tahana qulti waxaad leedahay laa maya wa rabbi ibraahiiman ku dhaartaa halkaasaad ka tuurtaa w halkaasaad u boodi nabiyullaahi ibraahim ayaad u boodiyo wa rabbi moxamed intii aad dhihi jirtay waa ka boodiyo nabi ibraahiimaad u tallaabsan saasaad leedahay qaalat markaasi waxay tihi umna caaisha qultu markaasaan waxay ihi ajal nacam wallaahi yaa rasuula allahi ma ahjuru xilligaa kama haajirayo ilasmaka magacaaga maahan xilligaas aan caraysanahay ogaa magacaagaasaan diidi mooye rasuulka ilaahi sala allahu wasalam mubaaraka calayhi waa sifada aada sheegtay run weeye ayuu ku tiri wuxuu yidhi sheekhu wa qowlu caaisha hadalka caaisha ay tihi ajal yaa rasuula allahi ma ahjiru ila smaka magacaaga mahnim wax kale xilligaa kama haajirayo qaala diibiy wuxuu yidhi haada alxasru latiifun jiddan soo koobiddan ay caaisha samaysay waa soo koobid latiif aada u qarsoon jiddan lianna akhbarat waxay ka warrantay caaisho annaha idaa kaanat fii xaali lghadab hadday tahay alladii ghadabkaasoo yaslubulcaaqila caaqilka ka siibaya ikhtiyaarahu ikhtiyaarkiisa dhan ka siibaya laa tatagayaru inaysan iska bedelayn can almaxabati almustaqira iyadoo aada u caraysan xataa maxabadii inay jirayso fa huwa kamaa qiila waa sidii la yidhi innii la amnaxuka suduuda wa inanii qasaman ilayka maca suduudi la amyalu innii anigu la amnaxuka waxaan ku siiyaa asuduuda sii jeesashaan ku siiya waan kaa sii jeestaa wa innii aniguna qasaman aqsimu waan dhaartaa qasaman dhaare la amyalu ayaan ahay mid iilasho badan ilayka xaggaagaan usoo iilasho badanahay maca suduud anuu kaa sii jeestay haddana waa ku jecela xadiiska kaasoo kale gabaygaasoo kale ayuu la mid yahay markay nabiga magaciisan ka haajiri ay leedahay maxabadiina waa jirtaa maxabadii nabiga sala allahu wasalam mubaaraka calayhi waa mustaqira wn qaala shaykhu raximah اllahu tacaala xadaanii axmed bn abi raja huwa lbasriyu qaala xadaana nadr nadr bnu shumayl aljaamic bayna allugati walxadiis can hishaamin qaala akhbaranii abi can caaishata annaha qaalat maa kirtu uma masayrin cala imra'atin haweeney haweeneydaasoo lirasuuli ilahi rasuulka ilaahi u sugnaatay sala allahu alayh wasalam kamaa sidii kirtu aan uga masayray calaa khadiija sidii khadiija bintu khuweylid aan uga masayray weligeed haweeney ugama masayrinay tiri umna caaisha waa likahrati dikri rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam sheegsheegidiisoo fara badnayd darteed iyaaha khadiija uu mar walba sheeg sheegi jiray iyo wahanaa'i rasuulka ammaantiisoo calayhaa khadiija bintu khuwaylid mar walbaba uu ammaani jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam waqad wixiya ilaa rasuuli illah rasuulka ilaahina sala allahu alayh wasalam waxaa loo waxyooday an yubashirahaa khadiija inuu ugu bishaareeyo bibeytin guri gurigaasoo lahaa khadiijo u sugnaaday gurigaasoo fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday gurigaasoo min qasabin jawhar jawhar iyo fido ka samaysan oo bulkeeti iyo dhagax iyo ciid iyo midna aan lahayn isaga dhan maaragtaa yacni jawhartaas ka samaysan in loogu bishaareeyo khadiijo ayaa nabiga loo sheegay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi marka kayradu kayrada haweenka inay cajiib leedahay khadiija bintu khuweylido waa hore iyaduba aysan soo gaarin oo waa horeo kayrootay waa horeba yacni geeriyootay ayuu waxay leedahay waa ka masayri jiray haweenka sha'nigooda inuu cajaa'ib yahay keliyana waxaa igu keenayay leedahay masayrka nabiga hadalkeeda mar walbaba aabbadiya saasay ahaan jirtay khadiija saasay maaragta xayaladi ahaan jirtay janna loogu bishaaray marka magacaas ku soo celcelinayo nabiga sala allahu wasalam mubaaraka calayhi ayaa dabeecada basharka khayre iga keeni jiray leedahay umna caaisha qaala shaykhu raximah allahu tacaala baabu dabdi rajuli can ibnatihi fi lgayrati walinsaafi haadaa midkani baabu jawaazi dabdi rajuli ninka difaaciisu inuu bannaan yahay ayuu u baab yahay can ibnatihi gabadhiisii xaggeeda inuu difaaco inay bannaan tahay ayuu u baab yahay fi lgayrati fii sha'ni algayra masayrka sha'nigiisana gabadha uu ku difaaco waalinsaafi wa dalabi alinsaaf cadaalad iyo garsoor inuu u dalbo inay bannaan tahay laha gabadhiina loo garsooro cadaalad loo raadiyo inay bannaan tahay ayuu u baab yahay masalada uu doonayo sheekhu meeshan inuu uga hadlayo waxaa weeye ninka gabadhiisii oo nin kale uu ka qabay sharcigu wuxuu u ogol yahay inuu ka dalbado insaaf oo ninkii qabay hadduu gabarh la guursanayo gabadhii haddii ay masayrtay oo ay qiirootay inuu yidhaaho war xaqeeda gabadha sii xaqa xuquuqda ay gabadha kugu leedahay gabadha sii inuu yidhaaho wuxuu kaluu xaq u leeyahay yacni nabigeenu sala allahu wasalam mubaaraka calayhi haddii sifadii xadiis wuxuu sheegi doonaa nabiga sala allahu calayhi wasalam yacni faadima oo bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam uu nabigu diiday in lala guursado adoo markii ay qiirootay oo ay masayrtay oo sayidunaa cali oo gabar rabay inuu guursado umuna faadima ay masayrtay nabigu waa diiday sala allahu wasalam mubaaraka calayh gabadhayda gabar kale lalama guursanayo ayuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam waana cileeyey nabigu ciladuu sheegay nabigu sala allahu calayh wasalam oo nabigu sala allahu wasalam mubaaraka calayh wuxuu yidhi wa innii lastu uxarimu xalaalan walaa uxallilu xaraaman anigu shay xalaal ilaahay ka dhigana xaaraam ka dhigi maayo wax ilaahay xaaraam ka dhigana xalaal wey ma dhahayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wa ana atakhawafu an tuftana fii diiniha waxaan gabadha ka cabsanaa u yihi diinteeda in laga fidneeyo leanna waxaa weeye gabadha uu la guursan rabo waxa weeye waa bintu caduwillaahi abi jahl gabadhi abi jahaal wey gabadha uu doonayay markaa sayidunaa cali inuu faadima la guursado bintu rasuulillaah sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka haddii ninku aabbuhu uu ka baqayo gabadha masayrkani inuu gaarhsiiyo in diinteeda markaa laga fidneeyo oo guurkan lala guursanayo guurkan lala guursanayo in diinteedii uu u baqayo waalidku hadduu arko war gabadhaydii yaan lala guursan waxaan u baqahayaa in diinteeda iyo iimaankeeda laga fidneeyo wuu dhihi karaa waa sababkii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yacni u manciyey gabadhiisa in lala guursado sababkaasu hadduu jiro waa dhihi karaa odagu gabadheeda yaan lala guursan waxaan ka baqayaa in diinteeda laga fidneeyo laakiin haddii sababka aan laga baqaynin ninkuna uu xuquuqdii gabadha uu siinayo uma diidi karo aabbu ninka ilaahay afar u baneeyey uma diidi karo ilaa sababkaas inuu yimaado maahan alfitna fi ddiin in laga baqayo maahan haadaa midkani baabu jawaasi dabi rajuli ninka difaaciisa banaanashadiisa uu baab yahay can ibnatii gabadhiisii xaggeedii uu difaaco fi lghayrati fi sha'ni alghayra masayrka sha'nigiisa uu ku difaaco waalinsaafi wa dalab alinsaaf garsoor iyo cadaalad in loo dalbo inay bannaan tahay laha gabadhana loo cadaalad sameeyo inuu u dalbo waa haddii laga baqayo fitna fi ddiin قال الشhيkh رحimه الlه تaعaaلى xdثna qتayبة qال xdثna lyث عن بن أbي muلyka cبدالله بن أbي muلyka waa qaadigii xukuumadii iبن زubayr عن المسور بن مkرمةa qاal samictu rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم يquuل والxaal huwa rasuulku slى الlه عليه وsلم عlى الmimber mimberka dushiisa uu yahay إna bني هiشhاm بن المغيرة reer bني هiشhاm بن المغيرة waa qoyskii uu ka dhashay abujaهle qoyskii abujaهل uu ka dhashay weye istaadanuu waxay idan weydiisteen fي an yunkixuu ibnatahum gabadhooda inay ku nikaaxiyaan caliya بن أbي طاaلب sayidina cali gabadhooda inay ku nikaaxiyaan falaa aadanu ma idmayo mana ogolaanayo uma laa aadanu uma laa aadanu ilaa an yuriida ibnu abi aalib sayidina cali ibnu abi aalib inuu doonayo maahane an yudalliqa ibnatii gabadhayda inuu ii furo wayankixa ibnatahum gabadhoodana uu guursado maadaama bintu caduwillaahi abijahl ay tahay fa inamaa hiya gabadhaydu badcatun waa cad cadkaasoo minii xaggayga ka ahaaday yuriibunii waxaa ishaki gelinaya ma araabahaa gabadha wixii shaki geliya wayu'diini aniga waxaa idhibaya ma aadaahaa gabadhayda waxa dhiba ayaana idhibayu yuri nabigu sala allahu alayh wasalama gabadhaydan waxaa dhibaya ninkaa gaalka ah in lagu cambaareeyo lagu ceebeeyo gabadhiisiyaa lagula qabaa gabadhayda dhibay ku tahay taas anigana dhibay ugu tahay yuri rasuulku sala allahu wasalam wabaraka caleyh wixii gabadhayda dhibaya anigana dhibay ku yihiin marka sayd cali hadduu doonayo gabadhaas ha guursado gabadhaydana ha ii furo yuri rasuulku sala allahu alayh wasalam marka sababkaa nabigu uu ka baqay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh aabbuhu hadduu ka baqayo gabadhiisa waa ku difaaci karaa khayraday masayrka waa sababkaa hadduu yimaado alfitna fi ddiin marka diinta gabadhii in laga fidneeyo haddii laga baqayo qaala shaykhu raximah llahu tacaala baabun yaqilu rijaalu wayakturu nisa baabun haadaa midkani baabun baabun yaqilu rijaalu raggu waa yaraan doonaa wayakturu nisaa dumarkuna waa badan doonaan fii aakhiri zamaan xilliga aakhiru zamaanka ashraadu saaca waxaa ka mid ah saacadda qiyaamaha calaamaadka lagu garanayo waxaa ka mid ah kahratu rijaali kahratu nnisaa wa qilatu rijaal yacni dumarkuna inay fara badanayaan ragguna ay yaraanayaan waxay ka mid tahay ashraadda iyo calaamaadka lagu garanayo saacadda qiyaamuhu inuu soo dhowaaday marka axaadiistaas ayuu sheekhu noo sheegi doonaa qaala shaykhu raximah allahu tacaala wa qaala abuu muusa can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa tara arajula alwaaxida hal nin ayaad arki doontaa uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam aakhiru zamaan markii la gaaro yatbacuhu xaal halkaas nin ay raacayaan arbacuuna niswa afartan haween ah ay raacayaan yeludna xaal afartanka haweenka ah bihi ninkaas ay magan gelayaan min qilati rijaali liajli qilati rijaal ragga yaraantooda darteed afartan haween oo hal nin magan gelay iyo wa kahrati nisaa iyo dumarka farabadidooda dartood ayaa afartan haweena hal nin ay magan galaan maxay ku magan galayaan fii sha'ni nafaqati waddifaaci can cirdihinna nafaqadoodii xanaanadoodii cirdigooda iyo sharaftooda in la difaaco isagiiyaa maaragtaa xanaanine cid kaloo xanaanaysa male taasaa iman doonu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh sababkana culimmadu waxay u tiirinayaan yacni sababka keenaya raggu inay aakhiru zamaanka ay yaraadaan dumarkuna ay farabataan culimmadu waxay u tiirinayaan waxay leeyihiin aakhiru zamaanka waxaa badanaya harjiga iyo fidnada iyo dagaalada ayaa badanaya haaliban boqolkiiba sagaashanna fidnada iyo dagaalada waxaa gelaya xuruubta raggiyaa gelay marka raggiyaa ku baaba'aya dagaaladaas haweenkii marka iyagoo ewelba dhalasho ahaanba ka dhalasho badnaa ragga raggiyo haddana fitanta aakhiru zamaanka ku baaba'aya oo ku dhammaanaya waxaa imanaya marka dumarkii aakhiru zamaanka inay farabataan ragguna ay yaraadaan waxaa imanaya marka yacni afartan haween ah inay magan galaan cirdigooda in la difaacay sharaftooda iyo nafaqadoodii iyo biilkoodii iyo labiskoodiiba hal nin kaliya uu taagan yahay ayaa imanaysa yuri nabigu salى اllahu عalيyه wasalam qaala shaykhu raximah اllahu taعaalى xadaثna xfs bn cmr alxawdiy albasriyu qaala xadaثna hishaam can qataada hishaam hadduu qataado ka qaado muxuu noo ahaan jiray dastawaayi wey hishaam bn abi cabdillahi dastawaayi albasriy can qataada can anasin qaal lauxadiثanakum xadiisan aan idiin sheegi xadiiskaasoo samictuhu min rasuuli illaahi aan ka maqlay salى اllahu عalيه wasalam xadiiskaasoo laa yuxadiثukum bihi xadiiska axadu hayri axad aniga hayrkaya uusan idiin sheegin xadiiskaas ayaan idin sheegi samictu rasuula اllahi aan maqlay salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaalu lehi rasulku sala اllahu alيه wasalam ina min ashraadi الsaaca saacadda calaamadaheeda waxaa ka mid a an yurfacu اlcilmu cilmiga in la kor yeelo oo jahligu badanayo wayaktura aljahlu jahliguna uu fara badanayo wayaktura الzina zinaduna ay fara badanayso wayaktura shurbu اlkhamri khamrada cabitaankeeduna uu fara badanayo wayaqila الrijaalu ragguna ay yaraanayaan wayaktura الnisaau dumarkuna ay fara badanayaan xataa yakuuna likhamsiina imra'a ilaa konton haweenay ah alqayimu ruux u taagan maamulkooda uu u ahaado ruuxaasu alwaaxidu keligiisa konton haweenaya ilaa hal nin uu u taagan yahay maamulkoodii iyo shu-uuntoodii oo dhan uu u taagan yahay riwaayadii hore arbaciin rajulanaa lasoo sheegay yacni arbaciin imra'a afartan haween ayaa lasoo sheegay riwaayadana waxay noo sheegtay konton haween ah marka sheekhu wuxuu ku leeyahay labada riwaayo isma diidayaanoo qowluhu xataa yakuuna likhamsiina imra'a haadaa laa yunaafi ma diidayo aladii qablah xadiiskii ka horreeyay xadiiskan ma diidayo lianna alarbaciin daakhilatun fi lkhamsiin afartanku waxay iska soo hoosgelayaan kontonka walacalla alcadada bicaynihi hayru muraad waxaaba dhici karta xisaabtan cadadkan khaaskeeda inaan loola jeedin bal uriidda in loola jeedo almubaalaga in lagu xeel dheeraanayo fi kahrati nisaa binisba lirijaal marka ragga loo nisbeeyo haweenku inay fara badanayan wayaxtamilu waxaa suurtagala an yujmaca baynahumaa labada riwaayo in lagu jamciyo biana alarbaciin cadadun yaludna bihi waa cadadka ninka magan gelay waalkhamsiin kontonkuna waa cadadu man yatbacuhu oo dadka asaga raacsan cadadkoodii wey wa huwa acamu dadkan raacsanna waxay ka ballaaran yihiin min anahuna yaludna bihi inay nafaqa u magan galaan ay ka ballaaran yihiin falaa munaafaata marka labada xadiis isma diidayaan قال الشhيk رحimه الله تعالى bاb lا ykluوna رجuل بامرأة إlا duu مxرم والدخuل عlى المغيبة bاb hada midkani baab baab laa ykluوna رaجuل nin yuusan la khaali noqon uusan la gooni noqon ayuu u baab yahay بامرأaة haweeney yuusan la gooni noqon ilaa duu mxrم inuu yahay mn mxrم mid u saaxiiba inuu yahay mn والdخuل ayuu u baab yahay وتxriim الdخuل geliddii oo la xarimana waa u baab cala almugiibati gabadhii laga maqnaa islaantii laga maqnaayo ninkeedu safar iyo waxyaalo noocaasa uu jiray in gurigeeda lasoo galo in la xarimana waa u baab labadaa mas'aluu sheekhu raximah allahu tacaala uu ka hadli doonaa masalada ugu horreysa waxaa weeye yacni khalwada nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu xarimay yacni nin iyo haweeney kale ajnebi ah inay meel ku khalweeyaan oo guri ay isla galaan iyadoo gurigaas cid kale aysan joogin waa xaaraan khalwa muxaram waxaa kaloo la mida qol kaliya shardi ma aha khalwadu waxay ku dhici kartaa dariiqa shaarica waa ku dhici kartaa haddii shaaricii cid maraysa aysan jirin maalan waa meel mahjuuroo laga haajiray dhul bahgooyaahoo mahjuuro wey waddo weynba ha noqoto haddaan meeshii wax soo maraya jirin deegaan meeshii soo marmaraya uusan jirin iyadana khalwa muxarama wey khalwa muxarama ee khalwada kaliya laguma suureeyo qolalka dhexdiisa yacni ulajeeddada mas'alada intaa waa ka ballaaran tahayo waxa weeye meeshu inay khaali tahay oo labadooda mooye cid kale aysan joogin sawaun kaanat fi shaarici aw fi lgulaf ama shaarica ha noqoto ama qolalka dhexdiisaba ha noqoto qaala shayku raximah اllahu tacala xadaثna qutaybat bn saciid bn jamil baqlani qala xadaثna leytna can yaziid yaziid ibni abi xabiib huwa almisriy can abi lkhayr wa martad ibn cabdillaah lyazani can cuqbat bni caamir ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala iyaakum addukuula calى الnisa uxadiru iyaakum waa idin digi wاddukuula wajtanibuu ka fogaada addukuula cala الnisaa haweenka ajaanibtaahood u gelaysaan iska jira faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid ah wuxuu yidhi yaa rasuula allahi afara'ayta alxamwa ninka dumaashiga ah ka waram waa yani xamwiga waa aqaaribu zawji luga alcarabiya waxaa la yidhaha aqaaribu zawji waa ninka qaraabadiisa ninka qaraabadiisa ka waran oo dumaashigaah ka waran rasuulka ilaahayow qaala rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi alxamwu ninka qaraabada zawjka la ahee dumaashiga ah almowtu kalmowti waa dhimashoo kale bimacnaa ya'tii baktaw si keliisuba kugu imaana mowtku baktigu ku yimi bigayri miicaad almowtu ya'tii bigayri miicaad mowtku wuxuu kugu yimaadaa adigoon ballan lalahayn asaguna uusan kuu soo digin ayuu ku iman marka kaasaaba ugu daran iska ilaaliyo kaasaaba ugu daranoo asaga waxaa weeye gurigii xiriiru la leeyahay qaraabadii ninka weeye waxaa dhici karta si keliisaba sidii mowdkii oo kale inuu idinkugu soo galo ayaa dhici karta marka kaasaa ugu daran iska jira ayuu ula jeedaa nabigu salى اllahu عalيه wasalam qala الشhaيku رaحimه الlه taعalى xadثna عlي بن cbd الlahi والmadini qala xadثna سufyan سufyaan بن cuyaynaةa qala xadثna cmr cmr بn dinar almakiyi can abi macbad waa naafid mar hadduu ibn cabaas ka qaado naafid mawlى ibn cabaas عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال لا يخلون رجل بامرأة من يوسن لخالي نقن هويني إلا مع ذي محرم محرم من صاحبه معي سحال وياهي معه فقال رجل لنا وحو يري فقال وحو فقام رجل لنا استاغي فقال مركز منك استاغي وحو يري يا رسول الله رسولك الله امرأتي هويني ديدي خرجت وي بحري xaajatan xaalay tahay iyadoo soo xajinaysa waktu tibka anna waxaa laygu qoray fii ghaswati kada wa kada duulaanka saas iyo saasa jihaadkaasaa laygu qoray magaciygii qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi irjic soo laabo fa xuja maca imra'atika islaantaada keligeed safar ha u dirine leanna waxaa weeye rag ajaanibahi inay la safarto xaaraam weeye safar ha u dirin keligeede soo laabo u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo haweentaada la safar oo la soo xajiw قال الشيخ رحمه الله تعالى باب باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس هذا مثل باب ما الذي كي أيو باب يهي يجوز هو ما بنان أن يخلو الرجل ننكو إنه لخالي النقضة بنان بالمرأة هوين إذا لخالي النقضة عند الناس ذاتك أكتو ذنا وكل خالي النقضة وحي بنانا أيو باب يهي مسألة شيخ الجدد وكل يهي وحوي يعني مربها دي عند الناس بايتهي وضدك ماشا أي مريا أما ضدو ماشا أي جوغان haweenaydii ninka ka ajnabiga ahi waa la khaali noqon karaa oo ma noqonayso khalwadii xaaraamta ahayd ma noqonayso meeshii dadaa marmaraya ama dadka maaragtaahay xaggaa joogo idinka fiirsanaya gabadhaa marka waxay ku leedahay war xaajaan kaa leeya ama akhbaaran kuu sheegiye soo bax dadkii dhexdoodaad ka baxday dadkii halkanay fadhiyaan dadkii dhexdoodaad ka baxday halkaasoo kale gabadhii kula istaagtay khalwo noqon mayso muxarama khalwadii la xarimay ma noqonayso leanna cinda naasu dadkiyaa idin fiirinayo meel xaaraam lagu samayn karo ama tuhmo ama shaki uu ka iman karo ma aha masaladaasi marka inay bannaan tahay ayuu sheekhu noo sheegi qaala shaykhu raximah allahu taala xaddaثna maxamed albashaar wabundar qala xaddaثna gundar maxamed moxamed ibnu jacfar algundar qala xaddaثna shucbat can hishaam hishaam qaala samictu anas muxuu noo noqonaya kaas marka ya sax wey hishaam ibnu zayd ibnu ibnu anas wey waa sheekii anas awowaha uu ahaa can anasin huwa bnu zayd albahi ati ahaa can hishaamin qaala samictu anas bna malik radi allahu tacala canhu qaal jaaat imra'atun haweenayaa timid haweentaaso min alansaari ansaarta ka mid a ila nabiy nabiga u timid sala allahu aleyh wasalam fakhalaa bihaa waa la khaali noqday nabigu sala allahu wasalam mubaaraka caleyhi gabadha faqaala rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi wallaahi ina kunna haweenkan haddaad tihiin oo ansaarba aad tihiin la axabu nnaasi ilaya dadka kuwa loogu jecayl badan yahay ansaarta raggoodii haweenkoodaba waa jecelahay yuu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam maxalu shaahidka sheekha marka waxaa weeye jaaءat imra'atu min alansaari ila nabiy fakhala biha fakhala biha maxay tahay cinda annaas dadkii un ka dhex baxeen laakiin waa loo jeeday meesha nabigu sala allahu alay wasalam gabadhu isla taagan yihiin waa loo jeeday marka masaladaas inay bannaan tahay ayuu sheekhu noo sheegay qaala shaykhu raximah allahu tacaala baabu ma yunha min dukhuuli lmutashabihiina binnisaai cala almar'ati hada midkani baabu ma ayoladii kii u baab yahay yunhaa huwa maaga la nahyinayo oo min dukhuuli rijaali ragga gelitaankoodii ah raggaasoo almutashabihiina binnisaai dumarka isku shabaha cala almar'ati islaantii inay usoo galaan in la nahiyey ayuu u baab yahay hada midkani baabu ma ayoladii kii baabkiisii yunhaa huwa maaga la nahyinayo oo min dukhuuli rijaali ragga soo gelidoodii ah raggaasoo almutashabihiina binnisaa dumarka isku shabaha cala almar'ati islaanta inay usoo galaan la nahiyey ayuu u baab yahay baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa rijaasha loo yaqaano almukhanafiin oo isku shabahaya dumarka isku shabahaya fii akhlaaqihim wa fii mashyihim wa fii mantiqihim yani dhaqankoodii iyo qaabkay u soconayaan iyo qaabkay u hadlayaan iyo kuwaas maaragta dumar dumarka iska dhiga yacni dumar dumarkaas ay iska dhigeen kuma qaadanayaan xukmulmar'a xukmulmar'a ma qaadanayo qofku ninka raggaah si kastuu haweeney iska dhigdhigo si kastuu haweeney isku shabaho xagga sharciga waa ninoo lama khaali noqon karo dumarkii dumaraan u socod egahay iyo anugu waa la khaali noqon marka dumaraan u socdahay dumaraan u labis egahay waa la khaali ma jirto wey si kastuu isku shabaho lacnad ilahina way ku socotaa lana xadiis waxaa ku soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay lacnaday almutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa ragga yacni haweenka isku shabaha nebigu waa lacnaday sala allahu alayh wasalam maca dalika xukmu nisaana qaadan maayaanoo lama dhahayo ninkan wuxuu isku shabahay haweenka iyo haweenka hala khaali noqdo ma jirto waa xaaraan قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو الكوفي قال حدثنا عبدة عبدة بن سليمان الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها أم سلمة أكتيد أها رسول صلى الله عليه وسلم والحال في البيت قريقا مخنثة كسبنا لموناك mid mukhanasa oo sidii dumarka isaga socsocanaya oo qaab lahayna meesha ku jiray fa qaala almukhanasu mukhanaskiiyaa wuxuu ku yidhi liakhii ummi salamata umu salamo walaalkeed asagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi cabdillaahi bni abi umayo la dhihi jiray uu la hadlayay mukhanaska markaasuu wuxuu yidhi in fataxa allaahu lakum daa'if daa'if hadduu ilaahay idiin furo muslimiinta hadaatiin qadan berri hadduu ilaahay daa'if idiin furo adulluka waxaan ku tusinaa calabnati khaylaan ninkii khaylaan la dhihi jiray gabadhiisaan ku tusinaa fa innahaa gabadhaasi tuqbil waa soo qaabishaa markay soo socoto biarbacin afar xulus ayay la soo qaabili xulse xuslo waaweyn xulus ay leedahay aaday buuranta aaday u cayilanta ula jeeda watidbir waa sii jeesataa bitamaanin sideed xulusna waa la sii jeesataa markay sii jeesanaysana xuslaha gadaal haddaad ka tirisana sideedow hadday markay kusoo qaabilaysana afar xulus oo cayilaad meeshan caloosheeda ka tirinuu leeyahy gabadhaas marka yaysan kaa fakan uu yidhi gabadhaas yaysan kaa fakan markaad gabdhaha qaniimaysanaysaan kii mukhanadka ahay oo laisdhahaya haweenkuuba ka mid yahay kan waxba ma garto wuxuuba tilmaanuna bixidaaba tilmaanuu bixinaa fa qaala nebiyu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yadkhulanna haada calaykum kan mar dambe yuusan idiin soo gelin uu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam midaan waxba kala ogeynaaba loo malaynaye meelaha maaragta ahay xasaasiga iyo meelaha dareemada haweenka iyo laga fiiriyo waxaasoo dhan uba kala yaqaanaa shahwa ku jirta marka nebigu sala allahu alayh wasalam waa diiday oo yidhi kan oo kale oo haweenka isku shabahaya yuusan idiin soo gelin rasuulku sala allahu alayh wasalam allah subxaanah wa tacaala